bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanti faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaha minamay idaacadda warsan qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaahay yarantuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mide meeloonku hadal ee kulunka geeka golo wasiirada maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya james isweyn iyo wasiir awaado ayaa ku wada hadlay doorashada soomaaliya dowladda ayaa ku hadlay dagaalkii uu soo kordhay muduga dhoobo daareed oo sugeega suunan duuli adisababa xasan sheekh maxamuud oo suuna kudigay muddo kordhinta lansuubiyahaya ama lansuubiya waa hay-ada dastuurka ee dowladda kenya oo yaniyo hayaraadii hasaartii diyaaradaha kubahow kismaanya maxkamadda ciidamada oya hukunya kiridii askari dil isujeysadii akhbaaraadka binaanka raadiha warsana singhaytona hamiignimadan haddii ilaahyaran tuunanka guda jarna isinka dheegi doontaan akhyaaray waliba ku mid ee qofa laka eedaya intiisu abaabulaya weerarsu ka qaada fadaay masaajida kayaala u k
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamignimaya bahayto kamiisa jimaaniya hoydahayta taariikhdanayeeda eta shanta bilo tuman lamaad ee diseembar sanadka lamada kun toban sagaalka intaasi weliba ayu hayana qodobadii warkaana hamignama haatana ka dhawaada soogiyey oo faahfaahsan haddii ilahyarona warka intasubada kajarantasin kuwarami doona ama maxamuud cali cabdulaahi gaabshae akhyaaray sidiisin warkaba ka dheegaysana geeka golo meedlonku hadalay shirkay golo wasiirada maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo faahfaahinta warkuunin hayta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada waxaana inta uu socday looga hadlay arrimo ay ka midka yihiin amniga deegaanada koonfur galbeed horumarinta bulshada iyo arrimo kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga dhageystay warbixin ku aadan xaalada amni ee deegaanada koonfur galbeed wuxuuna ammaanay howlgallada ay ka socdaan deegaanada koonfur galbeed kulanka ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda uu warbixiyey waxyaabihii ugu badnaa ee looga hadlay inta uu socday wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed la soo qaatay wufuud kala duwan oo halkaa joogta markii ugu dambaystana madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil camar gelle ay la kulmeen asaga iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya isagoo warbixin guudna ka siiyey guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaana gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dowladda jabuutina ay ballan qaaday sidii ay horeba u hareer istaagi jirtay dadka soomaaliyeed inay u hareer taagan tahay gaar ahaana gobolada koonfur galbeed soomaaliya ay waxyaabo badan ay usoo ballan qaadeen inay ka caawin doonaan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag baa warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey guud ahaanbaa amniga gobolada koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay sidii uu ahaa iyo waxyaabaha horumarka u ah ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo amisom howlgallo ay ka fuliyeen gobolada koonfur galbeed soomaaliya isagoona tilmaamay in allaha u naxariistay gudoomiyaha degmada awdhiigle uu halkaa ku dhintay oo qarax ay u dhigeen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed oo la dagaalamayay horumarka iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo haldoorka soomaaliyeedba inay maalin walba dhiigooda ay daadiyaan iyadoo halkaasna tacsiye si guuda loogu diray maamulka gobolka shabeellada hoose ee uu ka tirsanaa gudoomiyaha degmada gaar ahaana guud ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodna gaar ahaan samir iyo iimaan ilaahay uu naga siiyo inaanay u istaagi doonin hadday mid iyo laba dilaanba dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaana ta koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isna halkaa warbixin dheer ka soo jeediyey halka ay marayso dhisidda maamulada iyo isbedelada lagu samaynayo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafayna wasiirka iyo wasiirro kale ay ku jiraanba ay ku sugnaayeen degmada diinsoor iyadoo halkaasna gudoomiyihii hore ee degmadaas la bedelay gudoomiye cusubna la geeyey dadka reer diinsoorna ay si wanaagsan usoo dhoweeyeen sidoo kalena uu tilmaamay wasiirku in ay diyaar u tahay degmooyin kalena inay isbedelo ku sameeyaan haddii ilaahay idmo dadka degmooyinkaas ku noolna ay usoo dhoweeyeen si wanaagsan in isbedelka dowladnimadu uu noqdo mid horumar iyo barwaaqe iyo amni intaba keeni kara sidoo kale guddiga fatahaadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo iyana halkaas warbixin dheer ka soo jeediyey oo halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay in howlaha gargaarka fatahaaduhu ay si wanaagsan ilaa haatan usoo qabsoomeen haddana ay gacanta ku hayaan waxyaabo kala duwan oo agab ah oo la rabo dadka ay robabku aafeeyeen in loogu kaalmeeyo guddiguna uu shaqadiisa si wanaagsan u gatay iyadoo si guudna loogu mahad celiyey guddiga fatahaadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidii wanaagsaneyd ee ay u guteen waajibaadkii u igmaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena loogu mahad celiyey dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaanba sidii ay u hareer istaageen dadka ay fatahaaduhu dhibaateeyeen gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba sidii ay u hareer istaageen walaalahooda fataahaduhu ay dhibaato badan u geysteen sidoo kale dowladda federaalk soomaaliyeed waxay sheegtay maalintii taraato in la filan karo in guud ahaanba gobolada xeebaha soomaaliya ay ka di'i doonaan robab aada u culus oo laga yaabo inay dabaylo wataan digninna ay soo saartay iyo qolada saadaasha hawada ama metrolojiga kuwa loo yaqaanaba ay yidhaahdeen waxaan ka baqaynaa inay roobab adag ay ka da-aan geyga soomaaliya gaar ahaana gobolada gobolada xeebaha ku yaallo in foolijignaan badan la muujiyo gaar ahaan waxaa kaloo sheegeen in gobolada koonfur galbeed soomaaliyana ay dhici karto in roobab aada u culus ay ka da-aan guud ahaana annagoo dareenkaas ay muujisay dowladda federaalk soomaaliyeed aan qabno
ida mahadsanta hodkaasitii walibaan dambeytay ama aan dambey warbixintii wari nin diyaarada shukri ismaaciil axmed shukri bidhana dhinaa kalena akhyaaraya ergeyga qaramada midoobay waanan qaabilsan arrimo soomaaliya james swen iyo walibaaso magaalada muqdisho soo kala kulmay wasiirka arrimo dibadda ee soomaaliya axmed ciise awada labadan mas-uulyo weliba iyo kumada hadalana qodobo dhooran ee waana iyo kumid hayan ah arrimo siyaasadda ammaanka iyo weliba bini-aadanimada dalka iyo weliba howlo qaran ee waajibka yaatahay intii la filiya maalmo foodahniye saas oo kale weliba iyo kuwada hadlana beelo caalamka intii iyo fadahaytaintii qaramada midoobay iyo ka fadahaytaintii iyo kanagda soomaaliya doorasho qof iyo weliba odaya kudhii korta sanadka socda milasitona soomaalida inta badanba siyaasiyiinta iyo weliba dadka adyog sheegahayan inti taasitias in suurtagalaana dadka iyo weliba doodahayan intii doorasho qof iyo weliba od ee lanka qubuda korna doorashada iyo kudhiyaasa waaniyaata inti la filahaya inti qodobo dhowr ee meelasiinta iyo ku mid ayaga diiwaangelinta codbixyaalka riidanagowka dastuurka amniga dhulka iyo weliba iyo kudhiyada doorashada iyo weliba arrimo somalilan saasoo kale laka sheegay ama yuqubad hadleen lamadan mas-uula dhinaga kalena golo shacabka ee soomaaliya iyo weliba maalintii shalaytii iyo akhriyana akhrintii lamaad ee milmarsiyowka sharciga doorashooyinka dalka saasaytina iyo sheegayntii muhiim yangata doorashada iyo kudhida dalka todobaadkan gudaasha iyo weliba baro bulshada ee qaramada midoobaya xafiisya muqdisho weliba iyo dhowr jeer yaa ka qortaya sanadka labada kun iyo labaatanka intii soomaaliya kudhida doorasho qof iyo weliba ode dowladda weliba ayaan yaa ku hadlay dagaalkii usoo kudhii muduga garaabtii hore geekiyo weliba dagaal usoo sababay dhimasho iyo weliba dhaawac usoo kudhiyay deegaan laka magacaaboba ina diiday oya kataala duleedka bariga degmada afbarwaaqo welibana dagaalka sayti iyo ka amudana sida la sheegay walkubadana tumishan qofa dowladda soomaaliya iyo ku hadlay dagaalka sayti welibaniya sheegdaya intiiyo iidyan koonta islamarkaa saytina ananagadi dagaalka sayti ila sheegay inti la roojiyo waana sheegeen intii gudoomiye ku-higeenka lamaad ee golo shacabka mahada cabdalle cabadisu sheegay wararkan ka dambeeyay hatanuu deerahaya deegaanka sayti laka dagaalamay iyo weliba sheegahayana intii wili meela sayti iyo olaadiya laku dareemahaya islamarkaa saytina mar kalete la filada koro inti meela sayti su dagaalo soo kordhay gudoomiyigii ahilka lagu qaadaya baarlamaanka puntland ee dowlad goboleedka puntland abdahakeena maxamed eroo cabdixakiin maxamed axmed dhoobo iyo weliba usigee gooson dhoofaya magaalada aadasawe ee caasimada wadankaasi ija etoobiya mudane dhoobo uusa baarlamaanka puntland hilkiyo ku qaadan todobadii bilyan hadhaafniya noofembar iyo weliba hilkaasiitii weli ku dambeeyey uusa umbahaya deegaano ku tirsana gobolada sanaag iyo weliba haylan milaseetonusa kulamo shoodubunsa kala qaadaday bulshada degan ee degmooyinka ku tirsana gobolada sayti iyo weliba sanaag ee puntland xildhibaanka weliba arbaada shalaytiisu reeda hankanagda iyo caasimada puntland ee garoowe iyo milaseyti haleyti weliba uusan ka hooyiday beledka sayti ahbahaato geegan uusan ku dhoofiy garoonka diyaarado ee garoowe waanu soo-on safari magaalada aadisaba milaseyti oona sida la sheegahaya uuse kulamo kala qaada doona mas-uuliyiin ku tirsana dowladda soomaaliya uusoo hogaamiyahaya ama uso hogaami doona safiirka soomaaliya onfidhiya ethoobiya cabdixakiin cabdulaahi haaji umara xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed dhoobo iyo faahfaahinta sayti dheer hangubina ujeedka dareerka uuse ku wajahan uuse kaseeday wadanka saytiya ethoobiya walibaniya usadiya mudanta intii gudoomiyaga maalmood ilaa dhaafiba usoo qaadadaya qaybo sharduban ama kulmo la qaadaya qaybo sharduban ee gobolada sayti ee sanaag iyo kijaranga wararkan iyo sheegahayan intii gobolka sanaag milasayti iyo lahaka dhawaaya maamulka isoo hamaga aawi maaqir istayda dhoobo daareed ee weliba hilkasayti usoo kawaayi kureeda markii usoo khilaaf foogin usoo dhahagale ama yo dhaxmariisu iyo weliba madaxweynaga maamulka sayti saciid cabdulaahi deni kasayti onusu sababay intii markiinka dambeyti haruunta saytiya baarlamaanka iyo iskarasaaseen ciidamo sho taageersan lamada sayti dhana madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud yaa weliba uusuna ku hadlaya arrimo doorashooyinka ee dalka waana sukudigii intii muddo kordhin loonsuubaya hay-ado dastuuriga ee dowladda qaara xasan sheekh maxamuud ee weliba usu qoraal usoo bartista facebook usa ka daawaya weliba usu ku hadlaya taaqirada doorashooyinka ee soomaaliya waanusu saasoo kale usu sheegay intii yaha bilaawati sanadkii kun sagaal boqol lidiyo afartii ilaa lamada kun tumiliti usoona kudigii intiyo dhiyanga muddo kordhinga lansuubiyowa ama yofdaanti sababa duruufa meelasiitiya doorashada laga qobdo kor dhinac kale weliba usu sheegaya xasan sheekh maxamuud intii muddo kordhin loonsuubiya iyado dastuuriga ee dalka ka hora intii oo la kulan dastuuriga kumeelgaarka ee dalka usu ku jara muddo kordhintan oo hiyado dastuuriga iyo weliba iyo korkoyase dastuuriga ata iyo ka dhagmahayta dowladda federaalk ee soomaaliya sida oo kaleda weliba muddo kordhinta saytii weliba iyo korkoyase haqa dastuuriga ee jamhuuriga iyo ka fadahayta iyo weliba iyo nagadaasa iyo hadlasha intaasayta kasii daray inka dambeyntii weliba usan kabaaqaya hay-ado sharci dejinta iyo weliba xildhibaanada federaalk ee soomaaliya intiyo dhowranga dastuuriga dalka yaala iyo weliba taatiya ka dhagmahayta dowladda federaalka dowladda soomaaliya iyo weliba iyo adkaysahayta inta dalkiiyo kudhida doorasho qof iyo weliba odee sanadka lamada kun labaatanka ilaa labaatan kowga welibana beelo caalamka iyo weliba madaxda xisbiyada ee dalkana iyo onka baaqayana dowladda soomaaliya intiya dejida nidaamka doorashada oo daafuran dhinaca kalena dowladda kenya weliba iyo amar usubayaha saartay diyaarado ha ku baha jaray garoonka diyaarado ee beledka saytiya kismaayo islamarkaa saytina si toosan seeda jaray magaalada nairobi iyo caasimada wadanka saytiya kenya iyado oo duulimaadyada ee rajidka ee kenya iyo weliba ay sheegtay inti diyaarado hakubahow garoowa ero garoonka kismaayo waaniyo loonkubaahinye intiyo hamaran wajeer sameylasaytii baaritaano laanka suubiya dhaniga ama-aanka ee go-aankan iyo weliba ku dambeeytay kureeda markee tumiyo afartiya bilyan hadhaafni lamadan madaweyne kenya iyo weliba soomaaliya iyo kashal sahiidan inti meelasayti qodobadiiyo kumitahayana reeda laan bilaabo duulimaadyada tooskaayti muqdisho iyo weliba nairobi heshiiska saytiya weliba usu ku dhigaya intii dhammaan diyaaradaha kubaha soomaaliya marka kurawa muqdisho iyo xamaran wajaara simelasayti baaritaano loonkasoobay agaasimaha hay-adda duulimaadyada ee kenya ayaa weliba wasu sheegaya intii dhammaana duulimaadyada kubaha muqdisho iyo xamaran wajaar taasaytina yaadaata amaraha kubahii uhuru kenyatta dhanna kalena intii laka guda jaray khilaafka dowladda federaalk iyo weliba kenya ayaa weliba diyaarado saytia kubahaya kismaanya weliba toosayan bilaawatiyo insada jarana nairobi walibana dowladda kenya sheegdaya intii hadda lakafadahaya intiyo hamaran wajaar simelasayti laankabara maxkamadda ciidanka ayaan waliba iyo hukunya karidaya askari dilisujaysidii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada ee qaybta labaati toddobaad geeka waliba ayaa dhegaystaya dacwadda iqaab soo jaysidii eedaysana cabdiwaahid axmed faarax oo sohoreyti sunjaysidi sohoreyti dilanka jaysidi askari kaled oo laka magacaabo jaray saalaha maxamuud sayid iyo weliba osuu ku tirsanaya ilaalada taliga qaybta labaadii koowaada maxkamadda oyaa dhegaysidaasi baaritaankan xafiiska heer ilaalinta iyo weliba qiraalka eedaysnaha yaa sida oo kale dowlabayaa dhegaystaya markhaatiyaalka milasayti roogi oo milasayti falko kudhiyaaya cabdiwaahid axmed faarax weliban yaa kuu kuntay dil toogasha oo ya sheegday inte qiyaastaya marhuuna saadaq iyo weliba maxamuud nuur isla sheegintiisoo dilkaasaytiisu ku dambeeye akhyaara surunka warkasinku ayahay weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba weliba maxkamadda ku muuqdaya qof lag eedaya intiisu diyaariyaya falaal argagixisa waana yaa ku mid ata intiisu weerarsu ka qaada haruun rasmi e qofkan oo la sheegay intiisu maxkamadda ku muuqdaya weliba daadisa laga sheegay labaatan iyo lama sana sida oo kaleeta weliba la sheegay intiisu marar badan soo baro bulshada soo ka hogaamiyaya guuldarnasoo guulnuusoo ka tilmaamay falaalka argagixisada iyo ku jeysayaan dalalka kaleda dembiyada saydiya weliba sida laka sheegay weliba iyo ku dhiyana ama yo dhiyan anti indhahayta bilijuun ee sanadkii lamada kun iyo toban siyeedkii ilaa bili julaay ee sanadka kan lamada kun iyo toban sagaalka warkii haminama akhyaara hiluusin kula sooteen idaacadda warsan ee baydhabo hilaguntaninka dhanye warkee weliba hasaaraya maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelano maxamuud asine soosiyaye akhyaaray intii wargun warramada reedon kulamaan haddii ilaaha yara waliba sinkutabee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu